runtii aad bay farxad iigu tahay iyo dhammaan ururka qaranka suxufiyadda soomaaliyed xubnihiisa iyo mas-uuliyiintiisa inaan sagaal sano kadib aan magaalada baydhabo aan kusoo laabto magaaladan baydhabo sagaal sano ka hor sidaan u arkay maanta maaha oo aan aada runtii meelo badan soo marmaray tan iyo saaki markaan nimid waxaan la kulmay suxufiyiinta waxaan iswareysanay xaaladahooda jiro waxaan la kulmay mas-uuliyiintii wasaaraddii wafaafinta waxaan la kulmay mas-uuliyiintii kalenta ee dowladda runtii arrimo dhowr ayaan ka wada hadalnay dadku soomaali baa la wada yahay saaxiib baa la wada yahay ehel baa la wada yahay waxaana waan ka wada hadlayna waxa ugu muhiimsan waxay tahay sidii suxufiyiinta yani loo difaaci lahaay aqoontooda loo horumarin lahaay waxaa jiro barnaamij weyn oo urur qaranka suxufiyiinta soomaaliyeed iyo ururka suxufiyiinta adduunka ay iska kaashanayaan oo ku aadan sidii aqoonta iyo waayaaragnimada suxufiyiinta soomaaliyeed ee kor loogu qaadi lahaay tababaro dhowr ah oo aan ka fulin doono magaalada baydhabo iyo meelaha dalka kamida ayaan qaban doonaa hadduu ilaah yidhaahdo arrintaasna muhiim bay noogu ahayd inaan annagu aan bal aan xogwaraysi aan ugu nimaadno suxufiyiintii halkaa oo aan kala hadalno oo runtii wax aad iyo aad loogu weedaga loogu ah marka aad baan ugu faraxsanaya saaxiibo badan oo muddo xaaladda jirto amni ee dalku ayna kala fogeysay aan isugu nimaadnay oo aan iswaraysanay marka aad baan ugu faraxsanaya waana soo laaban doonaa howlo badan baan